falamaa abow markay diideen an yantahuu inay ka reebtoomaan canilwisaali xidhiidhintii waasala bihim waa la xidhiidhiyey yowma maalin buu la xidhiidhiyey uma yowman dabeedna maalin labaad laba maalmood buu xidhiidhintii la sameeyey oo yidhi bal inakeena markaa waxa weye aan yacni kaalaya markaa aan wada xidhiidhine siuu nebigu u tusiiyo inaynay markaa intuu awoodi karo aynay awoodi karin uma ra'aw alhilaala markaasay bishii ramadaan arkeen markuu waxa weeye intaa la xidhiidhiyey ayuu bishii ramadaan ay arkeen faqaala wuxuu uhi low ta'ahara alhilaalu lazidtukum haddii waxa weeye markaa bishu ay dib u dhici lahayd waan idiin kordhin lahaa buu yidhi kal munakkili lahum waxaa sidaa uu yidhi kal ama u sameeyey kal munakkili sidii mid ciqaabaaya lahum yacni yaga ciqaabaayoo kale ayuu sidaa u sameeyey xiina abow goortay diideen an yantahuu inay ka reebtoomaan muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo wariyeen kal munakkili waxaa looga jeeda ay kal mucaaqibi sidii mid ciqaabaya oo kale yacni oo waxa weeye markaa takhsiiraaya oo kale ayuu caynkaa u sameeyey xadiidkani waxa uu ka warramayaa waxa la yidhahdo wisaalka oo soonka in la xidhiidhiyo ah inaynay markaa innaga yacni mashruuc inoo ahayn oo nebigu sala allahu alayhi wasalam inaga reebay oo inoo diiday marka nebigu xidhiidhinta uu xidhiidhin jiray waxay ahayd khasaa'istiisay ka mid taho isagaa la gaara waxyaalaha uu la gaarka yahay ee la khaaska yahay bay ka mid ahay waxyaalaha khusuusiyaadkaee nebigu la gaar yahay daliil loo hayo inuu la gaar yahayna lagagama dayan karo haddaba wisaalkaasi xukumkiisu waa maxay ma karaahiya ma xaaraanba yacni marka waxa weeye muxuu xukumkiisu noqonaya culamada qaarkood waxay cuskadeen maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam nahiyey waxay yidhahdeen waa litaxriim oo waxa weeye markaa waa xaaraan bay yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam markii kale dambeba uu yidhi markaa kaala yala xidhiidhiya waxay ku tusinaysaa nahyigu inuu yahay karaaho ee aanu taxriim ahayn ee aanu taxriim aanu ahayn qowl kale oo saddexaadna waxa uu leeyahay maya waxaa la kala qaadayaa ilaa waxa weeye laga gaadho wakhtiga waxa weeye markaa soo dhowaadka in la xidhiidhiyo iyo in waxa weeye markaa yacni laysugu bixiyaba labadaasaa la kala qaadaya labadaas ayaa la kala qaadaya ilaa wakhtiga waxa weeye soo dhowaadka in la xidhiidhiyaa iyadu waxay tahay mid markaa bannaan bay yidhahdeen mid bannaan weeyaan bay yidhahdeen laakiin la ysugu bixiyaa iyadu markaa waxa weeye waa karaahiya bay yidhahdeen waxaanay deliishadeen xadiis nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku tilmaamay haddii waxa weeye aahurtilo ay tahay inaad xidhiidhinaysaan yacni waxaa xidhiidhisaan ilaa soo dhowaadka xidhiidhiya ilaa soo dhowaadka xidhiidhiya xadiidka markaysagaa saa sheegayo markaa saxiixa ku soo arooray kaas iyadaa bay markaa deliishadeen aduu saddexdaa qowl baa mas'alada ku sugan ilaa soo dhowaadka inay bannaan tahayna xadiiskaasaa laga qaadanaya marka qowlkaas ayaa ugu dhexdhexaadsan oo ugu fiican waana qowlka imaam axmed ibnu xambal markaa uu doortay qowlka odhanaya ilaa soo dhowaadka in la xidhiidhiyaa waa bannaan tahay qofkii awoodi karaya laakiin haddii waxa weeye laysugu bixinaayo iyadu waa karaahiyo yacni sidaas weeyi taxriimna markaa ma aho inaynu taxriim ahayn waxaa ku tusinaysaa dee nebigu xaaraana markaa sameeya ma yidhaahdeen marka taasina waxay tahay nahyiga waxay ka sarfinaysaa taxriimkii ayay ka sarfinaysaa oo ka leexinaysaa marka calaa kulli xaal sidaas ayaa laga qaadanaya xadiiska waxa weeye inii abiitu yuطcimunii rabbii wayasqiinii culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen bimacnaa cunto iyo sharaab buu ilaahay i siiyaa oo waxna waa i cabsiiyaa waxna waa i siiyaa marka aan cuno laakiin qowlka noocaasi waa qowl daciif ah qowlkaasi waa daciif sababta uu daciifka u yahayna waxay tahay sababta uu daciifka u yahayna waxay tahay dee hadduu wax cunaayo wax cabbaayo dee soo ma jireen xidhiidhina ma jirteen marka xidhiidhintu markaa marka la yidhi waa jirtaa waxaa laga qaadanayaa inaan wax cunitaan iyo wax cabbitaan jirin laakiin waxaa laga tilmaamayaa quwadii tacaamka iyo sharaabka laga helaayey baa ilaahay jidhka i geliya sida uu jidhka u geliyaana waxay tahay taqwada ilaahay iyo cabsida iyo cibaadada iyo yacni jacaylka uu ilaahay jecel yahay yacni taas yada ah ayaa waxa weeye waxay u sababaysaa yacni inuu markaa yacni naftiisii iyo ruuxdiisii inay markaa xoog badato ayay markaa u sababaysaa taas yada ayay markaa u sababaysaa oo qofku hadduu wax aad u jecel yahay yacni waa isku ilaawaa waxa uu jecel yahay hadduu wixii uu jeclaa uu helo waa is-ilaawaayoo gaajo ma dhaado haraad iyo gaajo iyo markaysaa waxaasoo dhan markaa ma tabo yacni waa isku ilaawaa marka waxa weeye wuxuu ka tilmaamayaa macaarifta badan iyo aqoonta markaysaa waxaan markaa ilaahay uu leeyahay iyo jacaylka badan ee uu rabbi jecel yahay iyo cibaadada is-ilowga uu isku ilow isku iloobayo taasaa wuxuu ka helayaa quwo badan bay naftiisu ka helaysaa buu ka tilmaamaya quwo badan ayaa naftiisu ka helaysaa buu ka tilmaamaya nin shaacira waxa uu ilaha axaadiisu min dikraaki tashhaluhaa can isharaabi wa tulhiiha can izaadi yani waxa weeye waxa uu sheegayay yacni waxa weeye qof dumara ayuu tilmaamayay inuu markaa jecel yahay markaasu wuxuu markaa uu yidhi yacni waxa weeye axaadiista ama wararka markaa iyo sheekada markaa ku saabsan waxaan ku ilaabayaa buu yidhi markaa cuntada iyo sharaabka oo yacni markaa cunto iyo sharaab toonna ma tabaayo cunto iyo sharaab toonna ma tabaayo ayuu tilmaamaya marka mawdicu shaahid culamadu waxay ka soo qaataan in waxa weeye qofku waxa uu jecel yahay inuu isku ilaawo oo hadduu wixii markaa uu helo ay dhici karto inaanu markaa tabin yani wax cunitaan iyo wax cabitaan iyo markaa waxaw midnaba aanu markaa tabin yani sidaas iyada ah ayaa markaa laga tilmaamay marka waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam jacaylka uu ilaahay jecel yahay iyo cibaadadiisa jacaylka uu jecel yahay ayuu isku ilaawaya taasuu wuxuu ka helayaa moral badan oo markaa moralkiisu aad u dhismaya oo markaa xoog badan markaysaa markaa u helaya xoog badan ayuu markaysaa markaa taas yani ka helayaa sidaasaa looga jeedaa laakiin waxbuu cunayaa iyo waxbuu cabbayaa yani oo daahirkeeda lagu fasira markaysaga soonkay ka hor imanaysaa oo wisaal ma jiri lahayn hadday caynkaas tahay xadiidka lix boqol iyo saddex iyo lixdan wa canhu abu hurayre waxaa laga soo wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi man lam yadac kaan ka tegin qawla zuuri hadalka beentaa iyo waalcamala bihi yacni shaqada markaa la samaynaayo yacni markaa beenta iyo waxyaalaha manhigaa la samaynaayo iyo waljahla yacni markaa waxa weeye aqoon darrada yacni jahliga waxaa looga jeedaa yacni marka waxa weeye tacaddigii iyo waxyaalaha noocaas oo dhan baa jahliga soo gelaya xadgudubka iyo tacaddiga iyo oo waayo cadhada marka qofka uu cadhoodo iyo tacaddiga uu cid ku xadgudbo yacni jahli waa lagu magacaabaa yacni marka alaa laa yajhalanna axadun calayna fanajhala fawqa jahli aljaahiliina waa kii shaacirkii camr bnu kulsuum markuu faanaayey waa kii yidhi alaa laa yajhalanna axadun calayna waroy cid markaa nagu markaa jaahilnimo samaysaa yaynay jirin wuxuu u jeedaa cid nagu xadgudubtaa oo na gardarraysataa yaynay jirin fanajhala fawqa jahli aljaahiliina oo hadday cidina gardarraysato waxaannu ku gardarroonaynaa annaguna intay gardarroodaan dadka gardarroodaa in ka badan baan annaguna ku gardarroonaynaa yani nin faanayey buu ahaa nin faanayey ayuu ahaa marka waxaa weeye jahliga wuxuu uga jeeday tacaddigii iyo gardarradii buu uga jeeday gardarradii ayuu uga jeeday alaa laa yajhalanna axadun calayna fanajhala fawqa jahli ljaahiliina marka waljahla iyo waxa weeye markaa tacaddiga ama markaa gardarrada iyo waxa la midkaa falaysa lilaahi xaajatun ilaahay wax markaa dana kama laha fii an yadaca inuu ka tago tacaamahu cuntadiisa iyo wa sharaabahu cabbitaankiisa inuu ka tago iska daayo iska dhaafo ilaahay dan kama laha rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey wa abu daawuud ayaa soo wariyey walafdu lahu lafdiguna abu daawuud buu u sugnaaday muxaqiqu waa yaro tacqiibiyey yani markaa musanifka oo waxa uu yidhi wallafdu lahu wahmi baa ku jira buu yidhi oo sheikhu waa isyaro moodsiiyey waayo lafdiga waljahla kuma sugna buu markaa uu yidhi abu daawuud maba soo warin lafdigaas marka lafdigani lafdigii bukhaari buu u dhow yahay waayo markaa sidaa yani xadiidku uu inoogu qoran yahay ayaa bukhaari saxiixiisa ugu soo wariyey yacni fiida oo keliya ayuu ka tegey bukhaari waxa weeye fii an yadaca an yadaca keliya buu yidhi oo fiidaasuu ka tegey marka riwaayadu lafdigani lafdigii bukhaari buu ku dhow yahay ee waxa weeye sheikhu waxa weye waa wahmiyey waayo waljahla aslanba markaa yacni abu daawuud kuma soo aroorin xadiidkani waxa uu sheegayaa soonka marka waxa weeye qofku uu soomayo inuu waxa weeye aanu cuntada iyo sharaabka un aynay noqon wuxuu ka soomo ee xumaanta iyo macaasidana inuu ka soomo inuu xumaanta iyo macaasidana inuu ka soomo ayaa markaa xadiisku markaa inoo sheegaya oo qofku hadduu waxa weeye markaa uu soomo aw misena macaasidii iska dhex dabbaasho ee hadalkii beenta ahaa iyo markaa waxyaalihii loo diiday inuu iska sameeyo iyo markaa dadka inuu hadduu doono markaa iskaga xadgudbo iyo umuuraha noocaasa hadduu ku kaco sawaabkii soonkiisu inuu ka baaba'aayo ayaa xadiidka laga fahmaya oo ajarkii uu soonkiisa ka heli lahaa waxaasaa ka baabi'inaya marka inuu xaaraanta iska ilaaliyo markuu qofku soomo ayuu xadiisku markaa inoo sheegayaa oo sidaasuu markaa inoo tilmaamaya soontuna waxay u qaybsantaa dadka nisbadooda marka laga eego sawmulcawaami iyo sawmulkhawaasi yacni dadka waxa weeye markaa guud ee yacni markaa iska caamada ah soonkooda iyo dadka khawaasta ah ee markaa soonkooda ilaalinaya yacni markaa soonkooda dad gaara ah oo iyagu markaysaga xul ah kuwaasi markaysaga soonkooda ilaalinaya ama ha ahaadeen qaar cilmi leh ama yaynay ahaanin qaar cilmi leh kay doonaanba ha noqdaan kuwaan soonkooda ilaalinaya sawmulcawaam lagu tilmaamayna ha noqdaan qaar cilmi leh ama yaynay noqon qaar cilmi leh kay doonaan ha noqdaan ee hadda waxa weye sawmulcawaam iyo sawmulkhawaasi loogama jeedo soonka culammada iyo soomka marka waxa weeye yani dadkaan cilmiga lahayn sidaa laga tilmaami maayo ee nisbada soomkunbaa lagu qaybinaya qaarka kuwa soomkooda ilaalinaya oo aan marka muxaramaadka iyo macaasida iska dhowraya kuwaasi waxa weeye soomkoodu waa sawmulkhawaas dadka gaarka ah soomkoodii oo kale soomeen fadli fara badan baynay ku helayaan fadli iyo ajar fara badan ayay ku helayaan soomka markaa dadka guudna yacni dadweynaha guud soomkooduna waxa weeye waa inay cuntada iyo cabbitaanka iyo galmada iyo waa inay waxyaalaha iska ilaaliyaan weeyi laakiin wixii kale ay doonaanba inay iska sameeyaan wixii kale ay doonaanba inay iska sameeyaan waxyaalaha soonkii la odhanayo waa kaa jabto qallaa markaa ku saaran unbay iska ilaalinayaan yacni marka ashyaadii soonka yacni jebinaysay yacni umuuraha aynu sheegnay tamsiil baynu uga jeednaa iyo umuuraha kale la midka ah ee la odhanayo waar soonkaama asixina dib baad u qallaynaysa laakiin wixii qalle aan ku waajibinayna faralkii ka dhacayo way iskala imanayaan dadka dadweynaha guud marka waxa weeye dadka fadliga badan ku helaya waa dadka marka waxa weeye jidhkoodana ka ilaaliya waxyaalaha muxaramaadka ee xaaraanta iyo macaasida yacni iska ilaaliya saas ilaa waxa weye kufriyaadka inay iska ilaalinayaana waa calaa sabiili alawlaa hadday macaasidaba iska ilaalinayaan gaalnimo inay la yimaadaanna ma suuragal aha ee aad iyo aad bay isaga dhowrayaan oo isaga ilaalinayaan xubnahoodii iyo jidhkoodoo dhan ayay markaa wada soominayaan carabkoodii ay soominayaan gacantooday soominayaan indhahooday soominayaan yacni addimadooday soominayaan yacni waxa weeye waxaa looga jeedaa midna xaaraan ku samayn maayaan midna xaaraan ku samayn maayaan sidaas iyada ah ayaa markaa laga tilmaamaya falaysa lilaahi xaajatun waxaa looga jeedaa oo laga tilmaamayaa bimacnaa waxa weeye ilaahay muraad badan kama laho bimacnaa waxa weeye hawaab badan ku siin maayo iyo ajar badan ku siin maayo cuntada iyo sharaabka uu iska daayey sidaas iyadaabaa laga tilmaamaya wa ilaa ilaahay wuxuu u baahan yahay ma jirto ilaahay wax allo wuxuu u baahan yahay ma jirtee waa hani oo ilaahay hani buu khalqigoo dhan markaa ka yahay yacni khalqigoo dhan buu ilaahay hani ka yahay ee waxa weeye laga tilmaami maayo haddaanu intaa iska dayn ilaahay waa u baahan yahay loogama jeedo oo mafhuum laga qaadanayo markaysagaa ma laha yacni mafhuum laga qaadanayo yacni ma laha ee waxaa laga tilmaamayaa waxa weeye wax sawaaba iyo ajaroo weyn yacni kuma siinaayo cuntada iyo sharaabka uu iska daayey sidaas baa laga tilmaamay xadiidka lix boqol iyo afar iyo lixdan wa can caa'ishata caaisha waxaa laga soo wariyey radia allahu canha ilaahay raalliha ka noqdee qaalat inay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu ahaa yuqabilu mid dhunkada yacni waxa weeye markaa xaasaskiisa qaarkood wa huwa saa'imun walxaal uu yahay huwa isagu saa'imun mid sooman uu yahay wa yubaashiru waxa uu ahaa markaa mid taataabta wa huwa saa'imun walxaal uu yahay huwa isagu saa'imun mid sooman uu yahay walaakinahu ha yeeshee waxa uu ahaa amlakukum liirbihi yacni marka alaabtiisa ka markaa idinku haysadka badan yacni ayuu ahaa yacni irbiga waxaa looga jeedaa yacni xaajadaa la yidhaahdaa waxaana laga tilmaamayaa markaa cudwiga ama xubinta marka ayaa looga jeedaa yacni marka waxa weeye shahwadu ay ku soo dhacdo marka waxaa laga tilmaamayaa shahwadiisa waxa uu ahaa mid yacni markaa aynay ka qaalib noqonaynin ee isagu ka qaaliba oo waxa weeye hadduu doono marka waxa weeye inaanu samaynin yacni markaa oo ficilka aanu ku kicin oo shahwadiisa marka aanu dhigin hadduu doono yacni midaan marnaba dhigayn buu markaa ahaa ama mid aynay ka qaalib noqonayn shahwadiisii oo markaa yacni aan xaaskiisii hadduu taabtoba aan ku dhacaynin ayuu ahaa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba markaas soo wariyeen wallafdu limuslimin lafdiguna muslim buu markaa u sugnaaday wa zaada fii riwaayatin riwaayo kale wuxuu ku kordhiyey muslim fii ramadaana isaga oo markaa sooman yacni ramadaan sooman ayuu marka waxa weeye haddana xaaskiisa dhunkan jiray oo taataaban jiray xadiidku saas yadaa ayuu markaa tilmaamaya mas'alada uu xadiidku inoo sheegayaa waxa weeye in yacnii ruuxu isagoo markaa ninkii isagoo sooman inuu haddana markaa muqadimaadkii iyo markaa hordhaca yacni jimaaca markaa hordhaciisa inuu la iman karo oo samayn karo haddii markaa uu ishaysan karo oo ruux markaa aan shahwadiisu ka qaalib noqonaynin hadduu yahay inuu markaa waxa weeye markaa mubaasharo ama dhunkasho ama markaa waxa weeye markaa taataabasho inuu samayn karo oo la iman karo ayuu xadiisku daliil u yahay marka cillada laakiin xukumku markaa ku xidhmaya waxay tahay waa inuu markaa yahay mid ruuxan marka ayna ka qaalib noqonayn shahwadiisu waa in markaa daabidkaasaa loo eegaya daabidkaas ayaa loo eegaya laakiin ruuxaan ishanan karaynin hadduu yahay inuu uba dhowaado oo ka horwareegaba yacni ma aha waa inu marka aanu uba dhowaanin weeyaan culammada qaarkood marka maadaama marka waxa laga eegaya ay tahay ma ishanan karaa mase isma hanan karo waxay u kala qaadeen markaa dadka waxay u kala qaadeen dhallinyaro iyo odayaal bay u kala qaadeen oo waxay yidhaahdeen hadduu markaa oday oo kale yahay waa iska dhunkan karaa waana iska taataaban karaa laakiin hadduu marka waxa weeye dhallinyaro hadduu yahay inuu markaa arrinkaa isku daardaaro ma aha oo waayo markaa sida qaalibka ah dhallinyarada waxa weeye way ka qaalib noqon kartaa yacni sida qaalibkaa laakiin waxa weeye odayaashu way ishanan karaan marka maadaama ay caynkaas iyada a tahay oo shahwadiisii maadaama ay fara badan tahay oo ay dee buuxdo markaa dhallinyaradii waxay tahay markaa sida qaalibka ee tirada badan leh yacni markaa waa mid aan ishanan karin bay u badan yihiin oo sidaasay qaalib u yihiin haddii waxa weeye ay markaa ay marka waxa weeye arrinkaa daardaaraan markaa sidaasay u kala qaadeen xadiisna waa lagu soo wariyey oo waxa weeye markaa cabdullaahi ibnu cabbaas ayaa nin baa u yimi yacni markaa oo deedna waxau yidhi anigoo sooman ma dhukan karaa xaaskayga markaasuu eegay oo markaasuu wuxuu arkay inuu oday yahay markaasuu yidhi haa mid kalea u yimi oo markaasuu yidhi anigoo sooman xaaskayga ma dhukan karaa markaasuu cabdullahi ibnu cabbaas eegoo wuxuu arkay inuu dhallinyaro yaho markaasuu yidhi may markaasaa oo kii horena waxaad ugu jawaabtay haa kanna waxaad ugu jawaabtay maya waa maxay markaasuu dabeedna xadiis soo wariyey nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi yacni waxa weeye ina shaykha yamliku nafsahu odaygu markaysaga waa ishananayaa laakiin waxa weeye shaabku inay shahwadiisu ka qaalib noqoto ayaa laga yaabaa xadiiskaana sheikhu alalbani waxa weye waa markaa quweeyey silsilatu axaadiis saxiixa ayuu xadiiskaana markaa ku quweeyey marka calaa kulli xaal waxa weeye waa xukumkii oo madinadii lagu xidhay weeye oo ina alxikmata idaa khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha waatay culammadu yidhaahdaan waxa weeye marka inay ruuxan shahwadu ka qaalib noqonaysiin kale waa arrin khafi ah oo qarsoon marka maadaama marka waxa weye caynkaasi markaa arrin qarsoon ay tahay haddii fatwa ahaan lagaa weydiiyo dee waxa weeye xaaladda qaalibkaa in lagu xukumayo oo hadduu dhallinyaro yahayna markaa la odhanayo ha u dhowaan hadduu markaa oday yahayna la odhanayo waxaweye dhib male yani markaa dhib male yani markaa la odhanayo yani iska ilaali uun marka waxa weeye inaad hore u marto yani iska ilaali uun saa la odhanayo ayaa waxa weeye xadiidkuu daliil u yahay oo markaa laga qaadanaya sidaas iyada ah ayaa lagala baxaya marka waxa weeye calaa kulli xaal muqadimada markaa galmadu waxay la mid tuun muqadimada marka waxa weeye cuntada iyo biyaha muqadimadeeda oo biyaha in la cabo waxa weeye dee waa lagu afuraya oo soonkii waa jebinaya laakiin luqluqashada biyaha lagu luqanayo dee waxa weeye muqadimo waxay u tahay biyo cabbitaankii oo markaa yacni wax mufadiroo wax afurinaya laakiin mar haddaan mufadirki dhicin luqluqadii waxba markaa yacni ma yeelayso luqluqadii waxba ma yeelayso saasi la eeg waxa weeye tanna marka waxa weeye yacni dhunkashada iyo markaa taataabashaduna xaaskii la tataabtaa waxay muqadimo u tahay markaa jimaaci oo mufadira bay markaa muqadimo u tahay marka calaa kulli xaal tafaasiisha caynkaas ayay culammadu marka ka yidhaahdaan marka waxa weeye culamada qaarkood baa waxay dooneen ta marka waxa weye shaabka iyo dhallinyarada iyo odayaasha loo kala saarayo inay qudheeda ka hadlaan oo waxay yidhaahdeen waxa weeye dee nebigu sala allahu alayh wasalam haddii la yidhahdo da'diisu dee waa markaa roonay dee waxa weeye haddana markaa dadka waa yacni ragga waa ka shahwa badnaa ragga haddii la eego markaysaga waa ka shahwa badnaa oo soddon nin markaysaga markaa yacni xoogga markaa yacni galmo loo siiyey yacni markaa yacni mid la mida ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam la siiyey sidaas aawadeed yacni markaa sagaalkiisa dumar ah wakhtiyada qaarkood habeen buu isu mari jiray habeen ayuu wakhtiyada qaarkood yacni isu mari jiray marka nebigu sala allahu alayh wasalam calaa kulli xaal yani sida odayaasha qaalibka ee shahwadooda u daciifto yani markaa may ahayn mid ay shahwadiisu daciiftay nebiga sala allahu aleyh wasalam may ahayn waa midda kale marka waxa weeye waxaa la odhan karaa taasi waa khaasoo dee nebiga la gaar tahay oo markaa arrin la qiyaasan kara ma aha oo odayaal kale uma soo gudbi karto yani sida qaalibka ah yani calaa sabiili nudra oo naadirnimo mooyaane laakiin waxa weeye caaisho lafteedu dee waxay ahayd gabadh yaroo da'deedu yar tahay bay ahayd oo nebigu sala allahu aleyh wasalam sagaal jir buu ku guursaday iyadoo sagaal jira ayuu kula guri galay iyadoo siddeed iyo toban jirana nebigu sala allahu aleyh wasalam waa ka dhintay marka dee waxa weye iyaduba markaa da'deedu waa yaray marka calaa kulli xaal laakiin taas waxaa la odhan karaa dee waxa weeye arrinka waxa weeye galmada dee waxa markaa hoggaanka u haya markaa ninka ayaa u haya haddii uu markaa arrinku ka qaalib noqdo dee inuu ku dhaca dhici karta laakiin qofka dumar iyadu markaa waxa weeye dee arrinkii arrin ay maamulayso markaa ma aha oo gacanta iyada ugu jira marka calaa kulli xaal sida xadiiska hore ibnu cabbaas uu sheegay ayaa madinnada lagu kala farqinayaa oo waxa weeye markaa ciddii loo filaan ay u tahay inay markaa shahwadu ka qaalib noqonayso sidaa dhallinyaradoo kale waxaa la odhanaya ha dhunkanina ayaa la odhanaya idinkoo sooman oo soonkiina haku markaa yani ha ku ciyaarina yani saas iyadaa ayaa lagu odhanaya laakiin cidda inay markaa waxa weeye taasi aynay yani markaa inay ka qaalib noqoto aan loo filaynin sida markaa odayaashoo kale waxaa la odhanaya dhibaata kuma sugna ayaa la odhanaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk alxamdu lilah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacala aali muxamed xadiiska lix boqol iyo shan iyo lixdan wacan ibni cabaasin cabdillahi ibni cabaas waxaa laga soo wariyey radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalama nebigu ixtajama inuu istoobay wa huwa muxrimun isaga oo muxrim ah inuu istoobay waxtajama nebigu sala allahu alayh wasalam inuu istoobay wa huwa saa'imun walxaalu yahay huwa isagu saa'imun mid sooman isagoo ah inuu istoobay rawaahu lbukhaariyu xadiidkan bukhaari ayaa soo wariyey adigu culammada qaarkooda a'immada qaar inay ka hadleen sixadiisa ayaa jirta oo imaam axmed ibnu xambal iyo markaa inay ka hadleen oo ay yidhahdeen waxa macruuf ah inuu nebigu isagoo muxrima istoobay ayaa macruuf ahayd bukhaari iyo muslimna sidaasay soo wariyeenoo isku waafaqeen laakiin waxtajama wa huwa saa'imun waxaa la gaar noqday bukhaari baa gaar u soo wariyey muslim lama werin markaa wahmi weeyaan baa markaa uu yidhi waa ismoodsiin wa huwa saa'imunta ayaa ismoodsiin ah saasaa imaam axmed ibnu xambal iyo marka ay yidhaahdeen culammada qaarkood oo kaleo ku raacayna waa jiraan oo ibnulqayim iyo marka ay ka mid yihiin laakiin sida markaa jamaahiiru ahlicilmi ay mareen waa inuu xadiisku saxiix yahay wax ismoodsiin la yidhaahdaana waa inaynay ku jirin labada arrinna labaduba waa inayn dhaceen oo nebiga sala allahu alayh wasalam ay ka dhaceen axaadiistana marka waxa weeye axaadiista qaarkood waxay soo waxay sheegaysaa un ixtajama wa huwa muxrim qaarna waxay ku soo aroortay ixtajama wa huwa saa'im qaarna labadaba waa kulmisay sida xadiiskan markaa ibnu cabbaas inuu labadaba kulmiyey oo laakiin mid walba ficil gaara marka uu gaar u siiyey ixtajama wa huwa muxrim waxtajama wa huwa saa'im si kale oo marka afraad buu u soo arooro ah in la yidhahdo ixtajama wa huwa muxrimun saa'imun taasna culammada qaarkood waxay ka qaateen in labada arrinba isla mar dhaceen ayay ka qaateen laakiin waxay culammada qaarkood yidhahdeen taasi waxba laazim ma aha waxaa dhici karta midba inuu mar dhacay oo midba markaa mar gaara yacni u dhacay baa suurtoobi karta xadiiskuna waxa weeye culammada badankoodu waa saxiixiyeen waana ku xujaytameen oo xadiis saxiixay u qaateen culamada saxiixisayna bukhaari baaba dee ka mid oo saxiixiisa ku soo wariyey waxaa ka mida waxa weeye ibnu xibbaan baa ka mida tirmidi baa ka mida bakawi baa ka mida shaafici baa ka mida ku xujaytamay a'imo badan baa marka laga soo naqliya xadiiskan inay markaa cuskadeen marka waxa weeye calaa kulli xaal culammadu talaqawhu bilqabuul saas aawoodee xaafid ibnu xajar waxa u odhanaya waa saxiixun laa miryata fiih xadiisku waa saxiixoo wax shakiga kuma sugna inuu xadiisku saxiix yahay marka xadiiskani waxa uu tilmaamayaa in qofku isagoo muxrima oo xaj ama cimro xidhan oo aan ka xalaaloobin inuu istoobi karo ayuu xadiisku ina tusinaya wuxuu kaloo ina tusinayaa qofku isagoo sooman inuu istoobi karana waa ina tusinayaayo taana waa laga qaadanaya xijaamaduna sideedaba waxa weeye ama toobinku waa markaa yacni arrin dabiib ahaan loo isticmaalo weeye oo dawo ahaan baa loo isticmaala nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu ku tilmaamay inuu dawo yahay oo istoobistu inay dawo tahay buu nebigu sala allahu alayh wasalam ku tilmaamay waana istoobay marka bacdu alamraad ama xanuunnada qaarkood buu dawo ka yahay xadiidka lix boqol iyo lix iyo lixdan wa can shaddaad bni awsin waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam in rasuulka ilaahay ataa calaa rajulin nin inuu u yimi bilbaqiici meesha baqiic la yidhaahda ku sugan wa huwa yaxtajimu walxaalu ninkaasi yahay huwa isagu yaxtajimu mid istoobaaya fii ramadaana ramadaan gudaheed oo fa qaala markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi aftara alxaajimu waalmaxjuumu yacni waa afuray alxaajimu ka wax toobaaya iyo walmaxjuumu ka la toobaayo labaduba waa afureen oo yacnii soonku waa ka jabtay baa lagu fasiray rawaahu lkhamsatu shanta ayaa soo wariyey afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed ila tirmidiya tirmidi marka laga reebo wa saxaxahu axmedu axmed baa xadiidka saxiixiyey wabnu khusaymata iyo ibnu khusayma wabnu xibbaan iyo ibnu xibbaan ayaa waxa weeye intuba ay saxiixiyeen xadiidkan aftara alxaajim waalmaxjuum ee shadaad ibnu aws waa xadiis saxiixa ahlucilmi badan baana saxiixiyey inkastoo markaa shaafici iyo yaxya ibnu maciin ay markaa daciifiyeenba baabka wixii ku soo arooray oo ay yidhaahdeen wax xadiisoo ka sugan oo markaa ku asaxayba ma jiro aftara alxaajimu waalmaxjuum ka shadaad ha ahaado ama ka hawbaan ama kayrkoodba ha ahaado sida uu markaa ibnu kasiirba irshaadka ku soo naqlinayo waxaana la yidhi markaa wuxuu odhan jiray imaamu shaafici xadiiskaasi hadduu asaxo waan odhanaya oo bimacnaa waxa weeye soonkii waa ku jabaysaa baan odhanayaa sidaas iyadaa buu odhan jiray inkastoo shaaficiyada qaarkood ay yidhahdeen wakhtiga uu sidaa odhan jiray waxay ahayd waa waagii hore ee uu xagga ciraaq joogay waa qowlkii qadiimka ahaa laakiin jadiidka waxa weeye wuxuu qaatay inuu markaa mansuukh yahay xataa hadduu sugan yahay qowlka jadiidka waxa uu qaatay xataa hadduu markaa asaxoo sugan yahay inuu mansuukh yahay oo aan markaa lagu camal falaynin ayuu qaatayba a'immada shaaficiyada qaarkood yidhaahdeen culamo badan baa xadiidka saxiixiya uu ka mid yahay imaam axmed ibnu xambal oo waxau yidhi xadiiska sawbaan iyo kashadaad labaduba waa saxiix buu yidhi sida markaa xaakimba mustadraka ka soo naqlinaya waxaa ka mid a isxaaq ibnu ibraahim alxandali waa isxaaq ibnu rahwayi isaguna waxau yidhi xadiisku waa saxiix haadaa isnaadun saxiixun taquumu bihi lxuja waa sanad saxiixoo xujadu ay ku qumaysa ayuu yidhi siduu xaakimba mustadraka kaga soo roray bayhaqi laftiisuna uu ku soo markaa sanad uu ku soo wariyey kitaabkiisa sunan lkubraa waxaa kaloo saxiixiyey bukhaari oo waxau idhi laysa fii hada albaabi shayun asaxu min xadiisi shadaadin wa hawbaana xadiiska shadaad iyo hawbaan baabkan wax ka sixa badani kuma sugna tirmidi baa deed wuxuu ku yidhi waxaan ku idhi oo siday markaa caynkaasi u dhacaysa iyadoo idiraab uu ku sugan yahay fa qaala kilaahumaa cindii saxiix waxauu yidhi markaa waxa weeye labaduba agtayda saxiix bay ka yihiin buu bukhaari yidhi sidaasna markaa tirmidi waxa uu ku soo naqliyey alcilal lkabiir waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey cusmaan ibnu saciid addaarimi ayaa saxiixiyey sida markaa mustadragaba ku sugan waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey ibnu khusayma oo waxau idhi khabaru thawbaan cindii saxiixun fii hada alisnaad sidaa waxa uu ku odhanayaa kitaabkiisa saxiix ibnu khusayma xadiiska shadaadna waxa weeye kuma arag kolley inuu ku soo wariyey inkastoo uu markaa sheikhu u tiiriyey yacni tasxiix buu laakiin u tiiriyey waxaa dhici karta kitaab soom oo weyn buu leeyahay sida uu saxiixiisaba ku sheegay inuu kitaabkaa ku saxiixiyey baa dhici karta laakiin xadiiska uu soo wariyey hadda ma odhan marka waxa weeye waxa markaa dhici karta inuu markaa meeshuu ku saxiixiyey ay tahay kitaabka kale xaafid ibnu xajarna waxau yihi labada xadiisba agtayda saxiix bay ka yihiin ayuu ibnu khusayma yidhi saasuu fatxulbaariga kaga soo raray waxaa kaloo xadiiska saxiixiyey ibnu xibbaan xadiiska shadaad waxaa kaloo saxiixiyey xaakim oo waxau yihi labada xadiisba marka inay saxiix yihiin ayuunbaan markaa u ogsoonahay buuri laa ara alxadiiayni ilaa saxiixayni waxaanu u jeedaa xadiiska sawbaan iyo xadiiska shadaad xaakimna sidaasuu yidhi ibnu xasmi laftiisu waa saxiixiyey oo waxau yidhi saxa can rasuuli lahi sala allahu alay wasalam min ariiqi sawbaan wa shadaad ibni awsin wa macqil bni sinaan wa abi hurayrata wa raafic ibni khadiij wa hayrihim waxau yidhi intaasoo dariiq baabay ka asaxday buuri aftara alxaajim waalmaxjuum xadiiskii sawbaan ka shadaad ka macqil ka abi hurayra ka raafic iyo markaa waxa weliba ariiqyo kale saa muxallaha ayuu ku yidhi nawowi baa isaguna wuxuu ku saxiixiyey markaa sharxulmuhadabka ayuu markaa ku saxiixiyey culamada qaarkood waaba ka sii badiyeenoo waxay yidhaahdeen xadiisku markaa waxa weeye qaci buu gaadhayaa ilaa xaddu tawaatur baabuu gaadhayaa ibnu kasiirna waxa uu yidhi markaa jamaacad badan dhowr iyo tobanah oo saxaabada ka mida ayaa soo wariyey yani markaa dhowr iyo toban saxaabi ayaa soo wariyey xaafid ibnu xajar waxa uu ku tirinayaa talkhiiska lix iyo toban saxaabi oo xadiidkan soo wariyey lix iyo toban saxaabi oo xadiidkan soo wariyey ayuu talkhiiska ku tirinaya oo uu sheegayaana markaysaga waxaana axaadiistoodu meeshay ku kala sugan tahay waxaa kaloo markaa saxiixiyey marka albani labada xadiisba waadici ayaa isaguna taxsiiniyey xadiidka shadaad shucayb baa isaguna waxa uu yidhi sanadkiisu waa saxiix calaa sharti muslim culamada tawaaturka ku sheegtay waxaa ka mida taxaawi iyo suyuuti baa ka mida marka calaa kulli xaal xadiidkani waa xadiis yani markaa saxiixa weeyaan xadiidkani waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye toobinku soonka inuu burinaayo ayuu xadiiskani ku tusinaya wuxuu ka burinayaa qofka la toobayo oo keliya maahe ka wax toobayana inuu ka burinayo ayuu sheegaya culamada qaarkood daahirka xadiiska way awileen oo waxay yidhaahdeen majaas ahaan baa lagu xambaarayaayo macnuhu wuxuu u dhacayaa qofka marka waxa weeye wax markaa yacni qofka la toobayo ee istoobaa yacni markaa wuxuu isu bandhigay oo yacni u banbaxay sabab markaa keensan karta inuu afuro qofka wax toobaya iyo qofka la toobayaaba oo waxa weeye sababta keensan kartaa waxay tahay qofka markaa la toobaayo dee dhiiggii marka waxa weeye markaa laga soo shubo ile toobinku dhiiggii baa lagu soo saarayaa qofkii waa daciifaya waa taag daraynaya waxaana dhici karta soonkii inuu xamili waayo marka waxa weeye sabab keensan karta inuu markaa adkaysan waayo uu afuro ayuu markaa la yimi oo waxaa dhici karta inuu isu sababo inuu afuro sidaas iyadaabaa culamada qaarkood ay ku awileen kan markaa waxa weeye la toobaya la garaya ka wax toobaya laftiisana dariiqada loo toobi jiray waxay tahay qofku inuu afkiisa kusoo nuugi jiray markaa dhiigga marka taana waxaa dhici karta markaa inuu dhiiggii wax ka midi inay qofka ku baxsadaan ayaa markaa suurtoobi karaysay sidaas aawadeed labaduba markaa maadaama ay ka suuragal tahay in afuraaddii uu u sababo yacni taasaa laga tilmaamayaa laakiin loogama jeedo soonka waa burinayaa loogama jeedo ayaa culammada qaarkood ku awileen oo waxay ka dhigan tahay bay yidhahdeen qaa'a fa afdara yacni waa hunqaacayoo yacni markaa waxa weeye waa afuray bimacnaa hunqaaca ayuu markaa la yimiyo yacni waa daciifayoo dabadeed markaa daciifkaa uu daciifay daraaddeed ayuu dabeedna u afuray yacni kaas oo waxa weeye ta'wiilkaas qudhiisa aan laysku waafaqsanayn oo ta'wiil markaa waxa weeye markaa culammadu marka ay in badani diideen ay tahay bay culammada qaarkood kanna ku awileen dariiqadaasi waa sida shawkaani laftiisa uu marayo naylula awtaarka wuxuu odhanayaa si axaadiista loo kulmiyo nebigu waa istoobay iyo afdara alxaajimu walmaxjuumu ayuu yidhi iyo waa istoobay isagoo sooman si loo kulmiyo waxaa lagu xambaarayaa markaa majaas ahaan baa lagu xambaaraya oo bimacnaa wuxuu u bambaxeen oo ay isu bandhigeen sabab keensan karta afuraad yacni sababi karta macnahaasaa looga jeedaa bay yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal wejigaasi markaa ma xoog badna waxaa ka fiican waxa weeye in la yidhaahdo xadiisku waxa uu tilmaamayaa xijaamadu ama toobinku inuu soonka buriyo ayuu tilmaamaya oo sidiisa ayuu muftir u yahay saas aawadeed baa markaa culammada qaarkood ay radiyeen oo ibnu taymiya iyo ay ka mid yihiin oo waxay yidhaahdeen in la yidhahdo aftara alxaajimu walmaxjuumu waxaana looga jeedaa waxay u sababi kartaa inuu afuro ayay u sababi kartaa sidaasaa loo jeedaa wax qariina iyo amaaradoo caddaynaysana aan la raacin arrinka noocaasi talbiis buu noqonayaa yacni talbiis ayuu noqonayaayo in arrinkii aan la bayaamine marka waxa weeye la sameeyo wax markaa yacni arrinkii qofku si kale ugu qaadanayo arrinka markaa ku saabsan talbiiskuna waxa weye waa shay mamnuuco markaisagaa shay bayaankii sharciga ku qumayo ma aha culammaduna dee sideedaba waxay yidhahdaan marka uu sheikhu hadda tilmaamayo talbiiska waxaa kala jira bay yidhahdeen mujmal iyo waxa weeye marka waxa weeye talbiis wax la yidhahdaa kala jira mujmalku waa saa'iq oo waxa weeye mawaadic baa la isticmaalaa laakiin waxa weeye talbiisku isagu saa'iq ma aho mid bannaan yacni ma aha farqi waadixaana udhexeeya oo farqiga markaisagaa udhexeeya yacni abyaad yar bay markaa ku kulmiyaanoo ku kala saaraan يعني والفرق بين اللبس والإجمال مما يهتم به في الأقوال فاللفظ إن أفهم غير القصد فاحكم على استعماله بالرد لأنه اللبس وأما المجمل فربما يفهمه من يعقله وذاك أن لا تفهم المخالف ولا سواه بل تصير واقفا وحكمه القبول في الموارد وحولونك والفرق بين اللبس والإجمال يعني لبسiga iyo dheehgelinta wax in la iskaga dheeho qofka la iskaga qalto iyo markaa ijmaalka mima yuhtamu bihi fi laqwaali waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu markaa yani ihtimaamoo lagu dadaalo ayay ka mid tahay marka odhahyada iyo xaggooda laga hadlaayo oo labadaa in la kala farqiyaa waa muhim falafdu in afhama hayra alqasdi faxkum cala isticmaalihi biraddi lafdigu hadduu ku moodsiiyo wixii loo jeeday waxaan ahay hadduu ku moodsiiyo aad u qaadan karto marka la sheego sida loo jeedo inaan loo jeedin si kale loo jeedo sidaa haddaad ka fahmi karto kaa kale aan loo jeedin ay mutabaadir tahay kaan loo jeedin ay mutabaadir tahay yani markaa faxkum cala isticmaalihi biraddi isticmaalka la isticmaalayo raddi ku xukumo waxaad tidhahdaa maqbuul ma aha liannahu labsu waayo kaas bayaan lama yidhahde labsi baa la yidhahdaa ijmaalan lama yidhaahdo ee waxaa la yidhahdaa iskaga khaldid baa la yidhahdaa ama waxa weeye markaa yani waxaa la yidhaahdaa iskaga dheehid baa la yidhahdaa yani waxba yaanu ka garanay markaysa waxaan madalhufi sidaasoo kale markaa weeyaan wa ama almujmalu farubamaa yafhamuhu man yacqilu yacni laakiin mujmalka waxa suurtoobi karta ruuxa marka caqliga iyo fahmada lihi inuu fahmo ayaa dhici karta wadaaka an laa tafhama almukhaalifa walaa siwaahu bal tasiru waaqifa yacni waxa weeye markaa taasina waxay tahay mujmalku inaan marka labada macne macnaha maqsuudkee loo jeedo iyo macnahaan loo jeedin midnaba inaanu mutabaadir ahayna labadu ay siman yihiin asawaarni oo labada horta keebaa loo jeeday ma kan mise kan yani alleele labada midnaba yani markaysaga ma aha mutabaadir oo markaysaga midnaba markaa yani masalada daahirku ma aha laakiin macnahaan loo jeedin hadduu daahir ku noqdo oo isagu mutabaadir yahay labsi bay noqotay iyo khaldid yani saasay noqotay yani arrinka noocaasina de waa madalhuufin oo arrin markaysaga saxa ma aha bayaan noqon maayo laakiin haddii labaduba ay siman yihiin oo kii loo jeeday maqsuudka ahaa iyo macnihii aan maqsuudka ahayn labaduba ay siman yihiin yacni xaalka noocaas ah saa'iq bay noqon kartaa ruuxa fahmadilana waxaa dhici kartaa inuu markaa iska fahmo macnaha marka isagaa muraadka ah inuu fahmo ayaa suurtoobi karta marka adigu nadmi saasa ayaa lagu kulmiya marka waxa weeye yani shaykhulislaam waxa uu yidhi yani arrinkaasi wuxuu noqonayaa labsi iyo talbiis buu noqonayaa arrin markaysagaa bayaan iyo markaa yani arrin mutabaadira markaa oo khilaafu lmuraad uu mutabaadir yahay yani ayuu noqonayaa arrinka noocaasina sax maaha oo waayo marka la yidhi aftara alxaajimu waalmaxjuumu yacni waxa markaa afraadda keensaday xaqiiqatan ay ku afreen inay xijaamada tahay dacfi uu daciifay oo taag darreeyey aanu keensanin hadda iminka sida lagu fasiraya lagu awilayaana wuxuu noqonayaa yacni qofka markaa yacni labada istoobaa haddii kii wax toobay wax ku baxsadaan wuu afurayaa dee qofkuna waxa weeye ama waxaa toobaamo iyo ama wax toobina hadduu wax markaa yacni uu markaa cabbo inuu markaa toob inuu markaa afurayo dee waxay iska ahayd macruuf bay markaa iska ahayd kan kalena markaa wuxuu markaa macnuhu ku awilmayaa ee yacni waxa weeye ka la toobay hadduu daciifu afuraya dee waxa weeye haddaanu toobin kaba ku daciifina sabab kale ku daciifana waa afuri lahaa oo waxa weeye soonkii uu xamili waayo macnihii mutabaadirka ah macno aan ahayn ayaa markaa lagu fasiray oo lagu awilay laakiin sida sawaabkii waxay tahay xadiisku inay tilmaamayo oo uu xujo u yahay toobinku inuu yahay markaa mid yacni mufadir ah oo wax afurinaya oo soonka jebinaya sidaas iyadaa inuu daliil u yahay ayaa waxa weeye xadiiska laga qaadanaya waxaana markaa sidaas ka qaatay imaam axmed ibnu xambal iyo awsaaci iyo thawri iyoba markaisagaa ka qaatay iyo bacdu shaaficiya oo markaa yani ku raacay oo qolada shaaficiyada ku raacdayna waxaa ka mida ibnu mundir iyo ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyo abulwaliid annaysaabuuri iyo qolyahaasaa markaa iyaguna ka midoo yacni ra'yigaasay markaisagaa iyaguna doorteen oo mujtahidiintii shaaficiyada ee muxadisiinta ahayd qaar ka mida ayaa iyaguna sidaas iyada ah ku tegey oo xadiiskaas markaa cuskaday xadiiska hore ayaa markaa ay culammada badankooda u xujaysteen iyo xadiiska dambe ee soo socda in waxa weeye toobinku soonka inaanu jebinayn laakiin ibnu khusayma xadiiska hore ka jawaabay oo waxa uu yidhi waxtajama wa huwa saa'iman wax daliilo idinkuma jiro inaan xijaamadu soonka jebinaynin wax daliiloo idinku jiraa ma jiro sababta aanu daliil idinku sugnaynin waxay tahay yacnii xadiisku waxa weeye ma sheegin intuu nebigu sala allahu alayh wasalam istoobay isagoo sooman soonkii inuu sii watay laynooma sheegin ee waxau inoo tilmaamay waxa weeye nebigu isagoo sooman oo muxrima inuu waxa weeye istoobay buu markaa inoo sheegay waxaana dhici karta nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo soomanaa oo yacni musaafir ah oo sadcaal ku jira inuu istoobaa suurtoobi kartoo dabeedna uu afuro marka waxaa weeye xadiidka dalaaladiisa inuu soonkii sii watay markaa kama cadda laakiin taa ibnu khusayma uu sheegay waa la bushiyey oo waxaa leeyay wa huwa saa'imun maadaama la yidhi waxay ku tilmaamaysaa xaaladda toobinku dhacaayey inuu nebigu sala allahu alayh wasalam soomana xaaladda toobinku dhacaayey inuu markaa soomanaa ayaa markaa laga qaadanaya haddii waxaa weeye toobinku soonka uu jebinayana qadarka ugu horraysa ayaa soonka jebin lahaa oo waxa weeye yacni toobinka badankiisu wuxuu dhici lahaa iyadoo aanu soomanayn oo soonku ka jabay ayuu markaa dhici lahaa laakiin xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhi taa qudheeda waa dhici kartaa in la yidhaahdo yacni ibnu khusayma marka uu leeyahay waxaa dhici karta inuu afuray oo cudurdaarna marka uu jiro de musaafir uu ahaa yacni sidaasaa suurtoobi karta in la yidhahdo biictibaari maa kaan baa wahuwa saa'imun loogu magacaabay yacni marka waxa weeye taa lafteeda waa markaa lagu bushi bixin karaa hadalka lama socdo laakiin culammadu waxay isku qabtaan xaafid ibnu xajar waa garnaqaayo markaysa waxaan markaa mas'alada yani waxay ugu sugan yihiin caalimka ama uu markaa yacni jawaab oo kale markaa ay dhici karto inuu kaga jawaabi karo jawaabtii waa u keenaa wax kastaba ha u goyse yacni isagu waa u sheegaa isagoo ra'yigii aanu muwaafiq ahayn oo waafaqsanayn baana haddana dhici karta markaa culammada inuu aaraadooda marka isagaa daafaco oo marna bushiyo marna waxa weeye markaa yacni uu ka jawaabo bushii lagu soo arooriyey marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni xadiiskani markaysaga markaa xujo ayuu maqaamka ku noqon karaa ibnu xasmi baa jawaab kale ku jawaabay oo waxa uu yidhi xadiiskani markaa waxtajama wahuwa saa'imun kama cadda inuu waxa weeye ka dembeeyey xadiiska marka aftara alxaajimu waalmaxjuumu ee waxaa dhici karta inuu kaba horreeyey baa dhici karta oo baraa'adii asliga ahayd buu markaa waafaqsan yahay waxaa markaa dhici karta waagii hore inaan markaa xijaamadu soonka aynay jebinaynin baa suuroobi karta yani waagii hore markaa yani baraa'adii asliga ahayd intaan waxa weye aftara alxaajimu waalmaxjuumu la odhan soonka ma jebinayn markaa xijaamadu marka waxaa dhici karta xadiidkani baraa'adii asligaabuu waafaqsan yahayo wax taariikhina kama cadda marka maadaama sidaas yada ay tahay waxaa suurtoobi karta inuu kaba horreeyey aftara alxaajimu waalmaxjuumu bal xadiidka kalena aan gallo xadiidka lix boqol iyo toddoba iyo lixdan wa can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaal awalu maa kurihat markii ugu horreeyey ee la karaahiyaystay alxijaamatu yacni toobinka la karaahiyaystay lisaa'imi qofka sooman loo karaahiyaystay oo lala nacay anna jacfara ibna abi aalib jacfar oo markaa ina abi aalib oo nebiga sala allahu alayh wasalam ay ilmaadeen ruma ahaayeen ixtajama waa istoobay wa huwa saa'imun isaga oo sooman ayuu istoobay jacfar oo fa marra bihi nebiyu sala allahu alayh wasalam markaasuu nebigu soo maray oo fa qaala markaasuu nebigu waxa uu yidhi sala allahu alayh wasalam aftara haadaani labadaasi waa afureen uma rakhasa dabeedna nebigu waa ruqseeyey annabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu bacdu intaa dabadeed filxijaamati toobinkii ayuu ruqseeyey oo fasaxay lisaa'imi qofka sooman uu u fasaxay wa kaana anasun anas waxa uu ahaa yaxtajimu mid istooba wa huwa saa'imun isaga oo sooman ayuu istoobi jiray rawaahu daara qudniyu daara qudni baa xadiidka soo wariyey wa qawaahu daara qudni xadiidka waa quweeyey oo waxa uu ku xukumay inuu markaa xadiisku qawi yahay xadiidkani waa xadiis markaa saxiixa weeye waxaana markaa quweeyey markaa culamo badan ayaa xadiiskan markaa quweeyey xadiiska culammada quweeyey waxaa ka mid ah daara qudni waxau ihi kulluhum hiqaat walaa aclamu lahu cilla yacni dhammaantood waa hiqaad cillana xadiiskan markaa uma ogi buuri culamo badan baa hadalka daara qudni soo naqlisay oo aan wax tacaquba ku samaynin oo ay u eg tahay markaa inay waafaqeen oo bayhaqi ka mid yahay oo uu xaasimi ka mid yahay oo uu nawowi ka mid yahay majmuuca oo ibnu kasiir ka mid yahay irshaadka yani markaa oo ibnu xajar halkanoo kale ka mid yahay oo isagu markaa waxa weeye yani bilmacnaa uu hadalkii ku soo naqliyey xaafid ibnu xajarna waxa uu ku yidhi markaa fatxulbaariga wa ruwaatuhu kulluhum min rijaali lbukhaari xadiiska markaysagaa ragga soo warinaya dhammaan waa raggii markaysaga waxa bukhaari yani wax loogu wariyo ila ana fii matnihi maa yunkar ha yeeshee matnigiisaa waxaa ku jirta wax markaa yacni la inkiraayo ayaa ku jira lianna fiihi ana dalika kaana fi lfatxi waxaa ku sugan taasi inay markaa ahayd sannaddii markaa caamulfatxi inay ahayd sannaddii sideedaad ee markaa maka la furtay wa jacfaru kaana qutila qabla dalik jacfarna sannadda markaa caamulfatxi horteed baa la dilay marka waxa weeye matnigeeda matniga xadiiska waxa lagu inkirayo yacni taas weeyaan buu yidhi laakiin yani albani baa tacaqub ku sameeyo waxa uu yidhi kada qaal walaysa fi lmatni xata walaa fi siyaaqi alxaafidi ana dalika kana fi lfatxi yacni waxa uu yidhi saasuu shiikhu sheegaye laakiin matniga kuma jirto inay waxa weeye arrinkaasi uu dhacay sannaddii markaa fatxiga xataa sida uu u soo arooriyey xaafid ibnu xajar marka uu hadalkaa ka daba odhanayo siyaaqaasaynay xataa ku jirin meel kala daayo saasuu irwaaga markaysagaa tacaqub ugu sameeyey faallahu aclam haddii markaa duruqda marka aynu eegnana dariiqyada qaarkooda ay ku jirto calaa kulli xaal caamal fatxi way jirtaa oo yacni marka waxa weeye la soo wariyey laakiin dariiqyadaasna kuma sugna inuu ninkuu jacfar ahaa kuma sugna dariiqyada waxa weeye markaa yacni caamulfatxi ay ku soo aroortay inuu nebigu nin arkay ayuunbay sheegaysa laakiin ninkaasi inuu jacfar ahaa yacni dariiqyadaas kuma sugna dariiqyadaa kuma jirto laakiin waxa weeye duruqda badankooda calaa kulli xaal yacni caamulfatxi markaysagaa may sheegin caamulfatxi may sheegin ibnu cabdilhaadi laftiisu marka waxa weeye tacaqub buu ku sameeyey daaraqudni warkiisa oo marka uu soo naqliyey ayuu wuxuu yihi wa fii qawlihi nadarun min hayri wajhin hadalkiisa waxaa ku sugan yacni dayma ayaa ku sugan oo dhowr weji ayuu markaa daymo ka leeyahay sidaasu isaguna muxararka ku yidhi saaxibu tanqiix laftiisu waxa weeye xadiiska waa cileeyey oo waxa uu yidhi xadiisku waxa weeye waa shaadu lisnaadi waalmatni sidaas yada ah xagga matniga iyo xagga marka waxa weeye sanadka labadaba shaad buu ka yahay oo ruksada uu sheegayaana waxa weeye waa shaad yani waxa weeye marka isnaadkiisuna waxa uu yahay markaa shaad weeyi sida uu irwaagaba markaa kusoo naqlinayo waxaana nasbu raayaha ayaa soo raray warka markaa saaxibu tanqiixa shawkani baa isaguna waxa uu yidhi rijaaluhu hiqaat ragga xadiiska soo warinaya waa hiqaad weeyaan buu yidhi yacni saylu jaraarka ayuu sidaa ku odhanayaa albani laftiisuna yani irwaaga ayuu xadiiska ku quweeyey irwaaga ayuu xadiiska ku quweeyey adigu culamada qaarkood oo xadiiska markaa yidhi waxa weeye yani marka waa daciif ama waa munkar sidaas yada a sheegayna markaysaga waa jiraan laakiin waxa weeye calaa kulli xaal xadiisku markaysaga waxa uu leeyahay waxyaalo kale oo markaa shawaahidana waa leeyahay waana markaysaga waxa uu yahay xadiis markaysaga waxaan markaa cillada markaa lagu sheegayaa yacni wax cilloo qawiya aynay markaa ku sugnayn shawaahidda uu leeyahayna waxaa ka mid a xadiis abi saciid alkhudri uu soo warinayo oo uu yidhi abu saciid alkhudri arkhasa nabiyu sala allahu alayh wasalama fi lxijaamati lisaa'imi nebigu waxa uu ruqseeyey oo uu fasaxay yacni xijaamada ama toobinka ayuu yacni qofka sooman u fasaxay xadiiskaana waxaa soo wariyey nasaa'i iyo ibnu khusayma iyo daara qutni iyo ibnu xasmi bazaar dabaraani awsadka intaasoo dhan baa soo wariyey daara qudna waxa uhi isnaaduhu kulluhum hiqaat marka waxa weeye ariiqii waxa weeye xadiiskii marka aynu soo maray ariiqiisii ariiqaan ahayn ayuu xadiiskani marka waxa weeye inoo tilmaamaya oo xadiiskii anas ariiqiisii ariiqaan ahayn oo abi saciid baa kan soo wariyey kanna waxa weeye culamada qaarkood baa saxiixiyey oo ka mid yahay ibnu xasmi sida uu ibnu xasmi ka soo rarayo xaafid ibnu xajar uu kaga soo rarayo fatxulbaariga oo waxa uu odhanayaa marka yacni ibnu xasmi marka uu sheego xadiiska hore aftara alxaajimu walmaxjuum ayuu uu yidhahda xadiiskaasi waa saxiix xadiiskaasna waxa weeye in markaa la qaato wax nasakhay haddaan la helin waa waajib buu odhanayaa ibnu xasmi ha yeeshee waxaanu hellay buu odhanayaa xadiiskii marka abi saciid baanu ogaanay inuu jiro ee odhanayay arkhasa nabiyu sala allahu alay wasalama fi lxijaamati lisaa'imi yacni xadiiskaasna waxa weeye isnaadkiisu waa saxiix ayuu odhanayaa marka ibnu xasmi shawkaanigu yacni markaa waxa uu ka soo rarayaa isnaadkiisu waa saxiix ibnu xajar buu u wada nisbeeyey oo wuxuu ka kaafil noqday hadalka hore inuu naqli yahay oo wuxuu odhanayaa shawkaani xaafid ibnu xajar waxa uu ku yidhi isnaadka xadiidka abi saciid waa saxiix rijaalkiisuna waa tiqaad mana odhan markaa yacni isnaadkiisu waa saxiixe naqli bay ahayd oo ibnu xasmi buu ka soo naqliyay inaanu ku tacaqubini waa jirtaa laakiin isagu dee ma odhanin yacni markaa hadalka isnaadkiisu waa saxiix waxa kaloo marka waxa weeye daaraqudni hadalkiisa soo naqliyey nawowi isnaaduhu kulluhum hiqaat ayaa soo naqliyey waana u taqriiriyey majmuuca haysami waxa u ihi rijaalka bazaar ee xadiidka abi saciid waa rijaalu صaxiix xaafid ibnu xajar waxa uhi rijaaluhu hiqaatun lakin ikhtulifa fii rafcihi wa waqfih yacni raggiisu waa hiqaat ha yeeshe mar ama marfuuc baa mise mawquuf baa baa laysku khilaafay laakiin shaahid kalu leeyaho xadiidkii anas xadiidkii kale ka horreeya ayuu markaa keenay oo u tilmaamay markaysagaa inuu shaahid u yahay sidaas iyadaa ayuu fatxulbaariga ku yidhi diraayadana waxa uu ku yidhi wa rijaaluhu hiqaat xadiidka abi saciid laakin dakara tirmidiyu fi lcilal ana sawaaba mawquufun yani sidaasuu diraayadana ku odhanaya albanina waxa u yidhi sanadka xadiidku waxa weeye waa saxiix buu yidhi xadiidka abi saciid sanadkiisu waa saxiix tacliiqa markaa ibnu khusayme uu ku leeyahay ee irwaaga ayuu labadaba ku saxiixiyey marka waxa weeye calaa kulli xaal yani xadiiskaasna waxa uu ka mid yahay yani shawaahidka uu xadiisku leeyahay ayuu markaa ka mid yahay xadiis kale oo waxa weeye saddexaad ayaa markaa jira oo nebigu sala allahu alayh wasalam inuu markaa nahiyey xijaamada laakiin aanu xaaraantinimayn oo waxa weeye can cabdiraxmaan ibni abi leyla can rajuli min asxaabi rasuuli lahi sala allahu alayh wasalama qaal naha nabiyu can ilxijaamati lisaa'imi walam yuxarimhuma ibqaa'an liasxaabih nebigu sala allahu alayh wasalam waa nahiyo waa reebay toobinka qofka sooman ayuu u diiday walam yuxarimha mana xaaraantinimayn iyo wyani muwaasalati baa markaa ku jiray wisaalka labada shay yani naha nabiyu sala allahu alay slam can ilxijaamati lisaa'imi iyo walwisaali walam yuxarimhuma ibqaa'an liasxaabih yacni wisaalka soonka in la xidhiidhiyo iyo toobinka qofka sooman inuu istoobo labadaba nebigu waa reebay laakiin labada midnaba ma xaaraantinimayn ibqaa'an liasxaabih wuxuu u reebay yacni tudhisuu u tudhaayo oo uu awoodda markaa u daynaayo u reebaayo awooddii u daynaayo u baaqi yeelaayo asxaabtiisa xaafid ibnu xajar waxa uu ka odhaya fatxulbaariga ibqaa'an waxay ku tacalluqdaa nahaada laakiin walam yuxarimuhumaa kuma tacalluqdo waxa uu reebay ibqaa'an liasxaabih iyadoo uu quwada yani u baaqi yeelaayo asxaabtiisa waxaa soo wariyey imaam axmed iyo abu daawuud iyo cabdirazaaq oo musanafkiisa ku soo wariyey xaafid ibnu xajar waxa uhi sanadkiisu waa saxiix fatxulbaarigu sidaa ku odhanaya xaafid ibnu xajar nawowi isaguna waxa u yidhi rawahu abu daawuud biisnaadin saxiixin calaa sharti lbukhaariyi wa muslim sharxulmuadabku isaguna saa ku yidhi ibnu kasiir waxa u yihi biisnaadin saxiixin calaa shartihima sanad saxiix oo waxa weeye bukhaari iyo muslim shardigooda ku asaxay ayaa xadiiska lagu soo wariyey irshaadku sidaa ku yidhi marka xadiiskaasna waxa weeye waa xadiis kaleoo maqaamka xujo ku ah waxaa kaloo markaa laga qaadanaya xadiiska waxa weeye bukhaari saxiixa ku soo wariyey oo anas ibnu maalik la weydiiyey akuntum takrahuuna alxijaama lisaa'imi calى cahdi rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam qaala la ila min ajli dacfi rawahu lbukhaariyu yacni anas ibnu malik waxa la weydiiye o la yidhi wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam toobinka ma u karaahiyeysan jirteen qofka markaa sooman wakhtigii nebiga waxa wakhtiga nebiga loo tiiriyaana oo saxaabi u tiiriyaana waxay leedahay yacni markaa xukmi taqriir bay leedahay oo inuu nebigu u taqriiriyey bay xukumkeeda leedahay marka anas ibnu maalik wuxuu ku jawaabay laa ilaa min ajli dacf may yacni xagga taagdarrada iyo awooddarrada mooyaane si kale ugumanu karaahiyaysan jirin wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam qofka soomani inuu istoobo marka waxa weye bukhaari yani sida uu usoo wariyey yani markaa laba nin oo uu ka soo warinayo midna calaa cahdi rasuli lahi sala allahu alay slm waa ku daray midna waa ka reebay marka waxa weye calaa kulli xaalka ku darayna waa ziyaadatu min aiqa yani markaa weeyaan yani ziyaadatu min aiqa yani weeyaan marka bukhaari baa kaana soo wariyey calaa kulli xaal axaadiistaasi waxay ayidaysaa in waxa weeye markaa xijaamadu ay u bannaan tahay ama toobinku inuu u bannaan yahay qofka markaa sooman inuu taa u bannaan yahay xadiiska abu saciidna yaanu sheeginba markaa nahyiga hore arkhasamad maadaama uu yidhi waa u ruqseeyey nebigu ruksadu waxay noqonaysaa un bacda nahyin bay noqonaysaa nahyi dabadeed ayay noqonaysaa oo in marka waxa weeye arrinkan markaa aynay ahayn wax baraa'adii asliga ahayd iska sii waafaqsanaa inaynay ahayd ee ay tahay wax markaa yacni nahyi dabadii yimi inay sidaas yada a tahay baa markaa laga qaadanaya xadiidkan kale waxa weeye marka inaanu nebigu xaaraantinimayn markaa xadiidka sheegayaana laftiisana sidaas in la-eg yacni dee maqaamka xujuu ku yahay oo waxa weeye markaa haddii aanu xaaraan qofka sooman ka ahayn oo nebigu aanu xaaraantinimaynin ila nin saxaabadii rasuulka sal allahu alayh wasalam ka mid ah hadduu yaha walam yuxarimhuma nebigu ma xaaraantinimayn dee wuxuu yani hadalkaas iska leeyahay xukmu rafci buu iska leeyahay yani markaa sidaas iyada ah ayuu iska leeyahay yani walam yuxarimhumaa ibqaa'an liasxaabih marka waxa weeye waxaa taasna laga qaadanayaa inay waxa weeye u bannaan tahay inuu waxa weeye qofku markaa inuu istoobo laakiin ghaayada nahyigu inuu karaahatu tanziih inuu tilmaamaayo ayuunbaa laga faa'iidaysan karaa oo laga qaadan karaa waa xadiidka markaa khusuuskiisa yani waxaa laga qaadan karaa karaahatu tanziih inuu ku jiro ayuunbaa markaa laga qaadan karaa sidaas aawadeed calaa kulli xaal xadiidkii ibnu cabbaas iyo axaadiistaa kale aynu sardinnay dhammaantoodba waxay kuu tilmaamayaan xadiidka afdar alxaajimu waalmaxjuumu inuu mansuukh yahay ayuu markaa kuu tilmaamayaan qowlkaasaana raajixa waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen weeye oo saddexda madhabood ka mid yihiin yacni shaaficiyada maalikiyada iyo xanafiyaduba markaa siday qabaan markaa weeye ha yeeshe waxay leeyihin culammadu haddii qofku markaa uu ku daciifayo oo waxoogaa markaysaga waxaan markaa dhibi ay ku imanayso xaalka noocaasa waxay noqonaysaa nisbadiisa makruuh bay u noqonaysaa makruuh ayay markaa u noqonaysaa waana dhici kartaa marka waxa weeye min baabi sadi dariica in markaa la yidhaahdo waxa weeye waa laga mancinaya qofka khusuuskiisa waa loo diidaya ha yeeshe marka in la yidhahdo qofkii aan ku daciifaynin oo aan ku awood daraynaynin yacni marka waxa weeye in la yidhaahdo isagoo sooman xijaama uma bannaano iyadu sax maaha ee waa istoobi karaa cala alqawli araajix qowlka raajixa ah waa istoobi karaa sidaas yadaa weeye xadiidka cabdillaahi ibnu cabbaas iyo axaadiistaa kale dhammaantoodba daliil bay markaa u yihiin culammada markaa odhanaysa waxa weeye waa soonkii waa jebinayaan waxa marka ay yidhaahdeen qofka waxa weeye markaa la toobaya la geray laakiin ka wax toobaya